أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon madaxweynaha dowladda salibiyadda ah ee maraykanka oo qorshaynayo inuu albaabada isugu laabo idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga xilli maraykanku uu ku fashilmay duulaankiisa soomaaliya diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya oo xalay fuustooyin waxguba ku tuuray degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe taas oo sababtay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiyiinta lagu gaarsiiyey kamiin ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo dalkeeda ka mamnuucday dad ka soo jeeda dalal fara badan oo ay soomaalidu ka mid tahay taliska ciidanka mujaahidiinta oo faahfaahin ka bixiyey weeraradii cuslaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhiigle iyo deegaanka sumadaale haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi munaasabad lagu daahfurayay macad cusub oo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda islaamiga hiiraan waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa qorsheynaya inuu albaabada isugu laabo idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga xilli maraykanku uu ku fashilmay duulaankiisa soomaaliya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya ilyas cabdulaahi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo saaray amar xadidaya sidoo kalena la filayo inuu baabi'iyo shaqada idaacadda codka maraykanka ee v o a iyo hay-ado kale oo dowladda hoostaga sidoo kale waxaa lagu warramayaa in maalinnimadii shalay si kumeel gaar ah loo kala diray saxufiyiintii ka howlgelaya laamaha kala duwan ee v o a iyo wariyaal kale oo uu maraykanku maalgelin jiray sidoo kale waxaa si lama filaan ah islamarkiiba loo xayiray xarumo warbaahineed oo in muddo ah u shaqaynaya xukuumadda washington boqolaal wariyaal iyo shaqaale kale oo ka tirsan idaacadda codka maraykanka iyo warbaahinno kale ayaa lagu wargeliyey in maalmo gudahooda ay ku soo wareejiyaan warqadaha saxaafadda taleefoonnada xafiisyada yaalla iyo qalabka kala duwan waxaan aad uga xumahay in markii ugu horreysay muddo siddeetan iyo saddex sano ah kadib la aamusiyey idaacadda voice of america waxaa sidaas yidhi michael abramotis oo ah agaasimaha guud ee idaacaddan sidoo kale agaasimaha oo qoraal kooban oo uu arrintan kaga hadlaya soo dhigay bartiisa linked ayaa sheegay in shalay mar qura ay ku soo baraarugeen in la kala diray dhammaan shaqaalihii kala duwanaa ee idaacadda oo ahaa in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad laguna magacaabo harrison fidles ayaa isagana qoraal uu soo dhigay bartiisa akis waxa uu si aad ah ugu jeesjeesay idaacadda codka maraykanka oo wax ku tabin jirtay luqado kala duwan oo ay ka mid tahay midda soomaaliga laanta afka soomaaliga ee v o a oo ay dadka qaar u yaqaanaan duryan ayaa si gaar ah ugu jihaysneyd suurad xumaynta jihaadka ka socda bariga afrika waxayna haatan u muuqataa mid ku fashilantay oo ku guuldareysatay beentii iyo borobagandadii ay in muddo ah tabinaysay fuuqbaxa militari iyo midka dhaqaale ee xukuumadda washington ay kala kulmaysa saaxaadka kala duwan ee jihaadka ayaa ku sanduliyeysay inay bilowdo dib u gurasho dhan walba ah oo ay ugu dambayso go'aanadan ay ka soo saartay warbaahintii ay ku bixin jirtay dhaqaalaha faraha badan si keliya ay u faafiso beenta iyo dacayaadkooda raqiiska ah diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa xalay fuustooyin waxguba ku tuuray degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe taas oo sababtay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abuayman
dadka muslimiinta ee ku nool degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xalay ku afuray si nabad ah kadibna si nabad ah ku jiiftay iyagoo ku guda jira bartamaha bisha barakeysan ee ramadaan balse nimcadan ballaaran ay haystaan bulshada ku hoos nool hooska shareecada ee amniga uu ku dheehan yahay ayaa caragelisay cadowga allah ee duulaanka ku jooga dalkan xalay saq dhexe abbaare lix saac iyo qadar daqiiqado oo habeennimo waxaa marqura bulshada ku dhaqan degmada jilib ay ku soo baraarugeen iftiinka iyo holac fuistooyin laga soo buuxiyey maadooyinka waxguba kuwaasoo si cashwaaya u beegsanayay xaafadaha magaalada allah fadligii duqeymahan cadowtooye ee diyaaradaha dagaalka ee saliibiinta itoobiya ay ka geysteen degmada jilib ayaan geysan khasaaro nafeed oo xoogan inkastoo ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray dad muslimiin ah mid ka mid a goobaha ay xalay diyaaradaha cadowga burburiyeen waa jaamacadda alqima oo ay wax ku baranayeen boqolaal arday iyo sidoo kale suuqa al aqsa oo ay ku ganacsanayeen tobanaan ka mid ah ganacsatada magaaladan maamulka jaamacadda alqima ayaa xalay saq dhexe aan kula kulannay afaafka hore ee jaamacadda oo xilligaas gubanaysay waxayna nooga warbixeen khasaaraha uu dabka geystay hadda sidaad u jeedaan ood arkaysaan meeshan gubanaysa waa xaruntii jaamacadda alqima bas beeshay oo isku duntay waa xarun bulshada dadka muslimka ah iyo degmada iyo gobolka u adeegta wax ka badan laba boqoloo arday ayaa dhigta oo waxbarasho kuliyado kala duwan oo heer jaamacadeeda ka hela kuliyadda shareecada kuliyadda culumta tatbiiqiga iyo tajriibiga aqsaam kala duwan iyo takhasusaad badan cadowga waxaan dareemaynaa oon arkaynaa oo noo muuqanaysa inuu ka hor jeedo oo halis ku yahay nolosheenna diinteenna dadnimadeenna uusan waxna inoo ogolayn cadowgan magacuu doona ha sheegto ama turki ha noqdaan ama etoobiyaan ha noqdaan ama ha noqdaan gaalo kaleoo soo kiraysta ama maraykan ha noqdaan dhammaan mas-uuliyadda xarumaha dadka bulshada loogu adeegaya shacabka waxaa xambaari doona magacyadaas kala duwan gaalooyin kale iyo dhammaan goobtani iyo goobaha la midka ahi mar walba ay u adeegayeen bulshada ay u adeegayeen rayidka ah iyo dadka shacabka ee muslimiinta ah ayna ahayn xarumo militari xarumo ciidano lagu tababaro aysan ay ahayn goobo suuqyo ah oo islaamaha iyo dumarka muslimaadka ay ku gadaan badarka iyo khudradda ay ku gadaan marka waxaan leenahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala waa laga soo kabsan doonaa xaafadda hodan ayaa iyadana xalay ka mid ahayd goobihii martigelisay duqeymaha diyaaradaha saliibiyiinta ay geysteen waxayna gubeen guryo ay degganaayeen dad rayd ah kuwaasoo burburiyey iyadoo ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ah dadkii shacabka ee degnaa waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska uu dhibka gaaro oo inoo waramay alxamdulilah ilaahay waa mahadle mahad noolle u sugnaaday caawa waxa dhacay iyo sida hadda xaalka yahay alxamdulilaahi waa wax ilaahay lagu mahadiyo dab waxay nagu tuureen wax anaga aanan garanayn oo uun dabah bay nagu tuureen marka gurigii baa isla qabsaday dabkii marka ilmihii alxamdulilah dhinac doc baa la furay marka halhaleel baana looga bixiyey ilaahay baa mahadle dadkii wax dhintay hadda ma laha muxuu ahaa hooyadii nabar baa gaareen muxuu meelo badan baa dhaawac iyo wax ka gaareen cisbitaalkay jiiftaa laba gabdhood baa hadda ugu daran waa sii kala daran yihiinoo mid roon baa xoogaa oo maaragtay gabar adigu sideed jir ah baa hadda ugu daran oo aad uu dabka maaragtay u halakeeyey oo u baaba'ayey dhurkiina maaragtay uu aadna u muruxsan tahay labadaa gabdhood baa hadda ugu daran marka cisbitaalkayna jiifaan dadkii wax dhintay ma laha alxamdulilaah intii ay socdeen debinta dabka ka dhashay duqeynta cadowtooye ee xalay ka dhacday degmada jilib waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa howlwadayna ka tirsan idaacadda islaamiga al'andalus tay lix sac iyo bar caawa diyaarad ka mid ah kuwa cadowga ayaa hawada jilib soo gashay waxayna tuurtay ma ahan qasfi caadi ah waxay tuurtay maadooyin xaariqa ah oo ay ku beegsatay goobaha danta guud ee magaalada sida jaamacadda alqima suuqii weynaa ee alaqsa iyo xaafado dad rayid ah ay leeyihiin meelaha ugu muhiimsan waa jaamacadda alqima oo qayb ka mid ah cadowga uu beegsaday iyo sidoo kale suuqa weyn ee alaqsa labadiisa qaybood qaybta hilibka iyo qaybta qudaarta oo gebi ahaanba ee basbeeshay sidoo kale waxaa jira goobo kale oo hadda lagu howlan yahay demintooda hadda demintii ayaa socota ee bashiirow ee dadka muslimiinta ah ee reer jilibna dhammaantood waa ay ka qayb qaadanayaan deminta dabkani looma kala harin caawa ee reer jilib saqiir iyo kabiir waa ay soo baxeen maamulka islaamkana gurmad ayuu wadaa allaha mahaddiina waa lagu guulaystay demintii dabka bulshada muslimka ee ku dhaqan degmada jilib ayaa xalay muujiyey isku duubni iyagoo u gurmaday dadka masaakiinta ahaa ee cadowga gubay goobahooda ganacsi iyo guryahooda sheekh maxamed axmed balle ayaa ka mid ahaa culimmadii xalay ka qayb qaadanayay deminta dabkii ka dhashay duqeynta cadowtooyo ee ka dhacday degmada jilib ummadda waxaan leeyahay muslimka famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacufuu wama stakaanuu wallaahu yuxibbu saabiriin ha daciifinnina oo ha tabar darraannina oo ha isdhigannina oo cadowgiinna ogaada oo ogaada gaalaysu waxba ahayn dadka reer jirib waa dad sugnaanaya oo sabraya oo ilaahay subxaan og inay ajal iyo madan leeyihiin diyaaraddii oo markaas riday ayay meeshii soo dhoobteen ayay hawl galeen ka baqi mayaan mar labaad inay riddo maxaa yeelay walan yu'aakhir allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa waana waxa weye dabkana way demiyeen dabkiina way demiyeen kuwo kalena way demin doonaan jaamacad horrana way dhisan doonaan annaga gaaladu ma nacabsi gelinayso alla keliya walaa nakhaafu fillaah walaa nakhaafu fillaahi lawmata laa'im mid dagaala dagaalkiisa ka cabsan mayno sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan degmada jilib oo dhankooda ka qayb qaadanayay deminta dabka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga al'andalus walaalow ana waxaan ka imid halkaas dabaqaanka agteeda ayaan ka imid sharqanta waxaan maqalnay annagoo sariiraha iyaga jiifna jilbaabadii aan boobnay waan soo cararnay meeshii baan nimid qiiqu ka kacayey dee ilaahay subxaana wa tacaala wixii yacallan uu ku salladay gaalada yacallan iyo muqdisho oo kaaminka loo joogo dee kolley wixii la yaqaanay bay sameeyeen oo neefka markii la gowraco dhiiggu markuu ka shubmanayo neefka waxaa waaye rafashada lugaha uu waxaynayaa intaas yartaana de kolley waa wixii aan ku naqaanay waana maxayto waxaana waxba ma ahan walaaladii akhsa waxa lagu samaynayaa maxayto baa ka daran falastiin waxa lagu samaynayaa ka daran waxaan rabnaa raggu inuu furunta iska xaadiriyo waxa jilib jooga waxaan rabnaa inay insha allahu tacaala ilaahay idankiis ay furumada buuxiyaan ragow xiniyihiinna waxaad geysaan furinta furunta ayna kaga baahan xiniyo xiniyo furinta ayna kaga baahan ma aan annaga markaas soo oradno oo aan maxayto ilmihii wixii la cararna inaad ilmihii nalaqa qabataan ilmuhu abaabeen hadday rabaan muhiimadda ugu weyn waxaa waaye goolkan in laga dhaliyo gaalada gaalo waxaan leeyahay waxaad gurtay ma laha ilaahay adigu ku jebin jilbahana kaa fadhiisin insha allah annaka jiingada la gubay wax manala aha waan dhakawsanaynaa waagu hadduu noo bari hadda saacadana dhakawsanaynaa qudaar iyo wax lamidana beeraheennay ka buuxaan midna ma u noqonayno insha allah ilaahay idamkii guryahaaga iyo meesha aad joogta annakaa ololin doona ilaahay idamkii ilaahay idamkii annakaa ololin doona halkaagaan kuugu imaanaynaa insha allah xasan gurguurte waxaad gurtay ma laha ogow insha allah halkaagaan kuugu imanaynaa mana noolaan doontid ilaahay idamkii cananac wax ma aha iyo bishiingada la ololiyo waad og tahay waxa ku gaadhay insha allah haddana way kuu dambaysaa duqaymihii xuusnimo ee uu cadowgu xalay ka geystay degmada jilib ayaa ka markhaati kacaya xiqdiga ay siliibiyiinta u qabaan ummadda soomaaliyeed xilli cadowga allaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ku jiro marxaladii ugu liidatay uuna bilaabay inuu ka cadgoosto dadka abriyada ah faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey kamiin ka dhacay duleedka magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii xoojiyey howlgallada ay ku dhiig bixinayaan cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliya weeraradan uu isugu jira kamiinno ikhtiyaalaad qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta iyo kufaarta duulaanka shareeca ladirirka ah ku jooga dalkan muslimka ee soomaaliya haddii aan ku bilowno shabeellada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa weerar kamiinna howshale ka dhacay deegaanka lafoole ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye weerarkan kamiinka ah waxaa loo dhigay kolonyo murtadiin ah oo gurmad u ahaa maleeshiyaadkii shalay lagu gumaaday degmada awdhiigle ee wilaayada shabeellada hoose allaah fadligii kamiinka waxa uu u dhacay sidii ay mujaahidiintu u qorsheeyeen waxaana uu geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo murtadiinta gaaray sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta wararka aynu helayna ayaa intaasi ku daraya in kamiinkaasi lagu dilay afar murtad oo uu ku jiray sargaal halka lagu dhaawacay sagaal kale oo isla murtadiinna weerarkan kamiinka ah ayaa ku soo aaday xilli ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ay shalay dagaal kula wareegeen degmada awdhigle kadib markii weerar xasmin ah ay ku qaadeen saldhigyadii iyo xerooyinkii murtadiinta waxaana weerarkaasi uu sababay dhimashada soddon iyo kow askari iyo dhaawaca soddon iyo lix kale oo isla murtadiina jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo duqaynta ayaa u dhacday sidii loo qorsheeyey waxaana ay ku hoobteen madaafiicda halkii loogu talagalay waxaa jiray khasaare madaafiicda ka dhashay inkastoo aan la helin lambarka saxda ah duqaynta kadib maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bannaanka uga soo baxay xerada waxayna la kulmeen weerar qorshaysan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi murtadiinta lagu qaaday ku dhaawacmay afar murtad oo uu ku jiro abaanduulihii xerada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ka fuliyey deegaanka awdiinle ee duleedka magaalada baydhabo waxayna la beegsadeen askarta xabishida itoobiya gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta siliibiyiinta kenya ee magaalada maangaay ee gobolka laamu ee ku hoos jiray gumaysiga siliibiyadda kenya mujaahidiinta ayaa dagaalka kadib gudaha u galay magaalada iyagoona u maxaadareeyey bulshada magaalada howlgalladan lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa ku soo aadaya xilli uu muuqanaya nasri ballaaran oo ka yimid xagga allaah waxaana u dambeeyey howlgalladii degmada awdeegle iyo deegaanka sumadaale oo kala dhaca wilaayaadka islaamiga shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe waxaana howlgalladaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday boqol afartan iyo saddex askari oo murtadiin dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday dadka ka soo jeeda dalal fara badan oo ay soomaalidu ka mid tahay cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump ayaa soomaaliya ku daray liiska dalal la sheegay in dadkooda uu ka mamnuucayo inay u safraan dalka maraykanka sababo la xiriira xaaladaha nabadgelyo ee ka jira awgood guud ahaan dalalka maraykanku uu qorsheynayo inuu wax ka bedelo socdaalkooda waa afartan iyo saddex dal kuwaas oo u kala qeybiyey saddex liis oo mid weliba uu wato astaan gooni ah oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay xanibaadda la saaray sida uu baahiyey wargeeska new york times liiska cas oo ah liiska koowaad ayaa ka kooban kow iyo toban waddan kuwaas oo dadkooda si cad looga mamnuuci doono inay u socdaalaan dalka maraykanka waxaana ka mid ah soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen sida ay xaqiijiyeen saraakiil maraykan ah liiska liinta oranjiga oo ah liiska labaad ayaa ah toban waddan oo sida la sheegay socdaalkooda la xadidi doono balse aan la jari doonin waxaana dalalkaasi ka mid ah bakistan ruushka eritreya iyo turkmenistan liiska jaallaha ah oo ah liiska saddexaad oo ka kooban labiyo labaatan waddan ayaa la sheegay inay wajihi doonaan xayraad qeyb ah oo lagu joojin doono bixinta fiisaha maraykanka iyadoo loogu hanjabay haddii aysan lixdan cisho gudahood wax ka qaban cilladaha la xidhiira habraacyada baaritaanka iyo amniga in loo wareejin doono mid ka mid ah labada liis ee kale waxaana waddamadaasi ka mid ah mauritaniya maali jaad burkina faso iyo cameroun dalalkan ayaa qorshahoodu weli qabyo yahay waxaana xogtu ay tibaaxaysa inay mari doonaan dib u eegista saraakiisha safaaradaha wasaaradda arrimaha dibadda khubarada dhanka amniga iyo hay-adaha sirdoonka maraykanka wixii intaas ka dambeeya ayaa la sheegay in lasoo saari doono go-aanka kamadambeysta ah ee dalalka laga joojiyey inay u safraan gudaha maraykanka iyo wadamada la kulmaya xadidaadda balse soomaaliya ayaa iyadu ku jirta dalalka horeyba laga go-aamiyey inaysan dadkeedu soo geli karin gudaha maraykanka taasioo ka dhigan ayaa la yidhi in wax dib u eegisa aan lagu samayn doonin horaantii bishan ayayd markii safaaradda maraykanka ee soomaaliya ay soo saartay digniino amni oo ku aadan shaqaalaheeda iyadoo dhammaan muwaadiniinteeda ka hor joogsatay inay u safraan magaalada muqdisho go-aanadan sida isdabajooga uga soo baxay dowladda maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay martigelinayso horumaro ballaaran oo ay sameynayaan mujaahidiinta iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu la wareegeen deegaano badan oo kulaalaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraradii cuslaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhiigle iyo deegaanka sumadaale haddaba bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim faahfaahin dagaallo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shan iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weerar cagmarina ku qaadeen saligyadii ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidanka murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisi buuxdo ula wareegeen dhammaanba degmada awdheeg leh oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada iyo saldhigyadii murtadiintu ay kaga sugnaayeen awdhegle khasaaraha cadowga ee dagaalka waa koob iyo soddon dhimasho ah oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay murtadiinta la weeraray iyo lix iyo soddon dhaawac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii jabay ciidamada mujaahidiintu waxay intii uu socday dagaalka awdhigle kamiin u dhigeen kolayo murtadiin ah oo gurmad u ahaa cadowga xilli ay marayeen deegaanka lafoole waxaa halkaasi cadowga looga dilay saddex murtad waxaana looga dhaawacay afar kale waxaana laga gubay gaari cabdibile ah kamiinka labaad oo galabta ka dhacay isla deegaanka lafoole waxaa cadowga looga gubay gaari beeba ah dhinaca shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sumadaale oo hoos tagta degmada cadale dagaalka ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo dhowaan laga soo abaabulay magaalada muqdisho kuwaasi oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka riddada ee lagu jebiyey islamarkaana lagala wareegay deegaano badan oo ku yaala bariga wilaayada shabeellada dhexe tirada aan sida rasmiga u xaqiijinay in cadowga looga dilay dagaalkaasi waa labiiyo labaatan askari oo dhimasho ah kuwaasi oo toban ka mid ah cadowga meydadkooda goobta dagaalka uga carreen iyo saddex iyo afartan dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka xaaji cali oo toddoba kilomitir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee sumadaale mujaahidiinta ayaa qaniimaystay hub iyo saanad uu cadowga uga carray goobta dagaalka isla wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal lagu jebiyey ciidanka riddada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoos tagta degmada cadale cadowga ay mujaahidiintu halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshood u shaqaystayaal murtadiin ah oo uu maraykanku ku shaqaysto waxaana hawada ka taageeraya diyaaradaha saliibiyiinta khasaaraha la gaarsiiyey waa toddoba askari oo dhimasho ah iyo afar dhaawac ah iyo gaari cabdibile ah oo qori dhishiika ah uu saaran yahay oo laga qaniimaystay taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhoolka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi anas alansaari ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadan ayay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelbuur waxay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha ku sugan ay ku wareejiyeen saad ka kooban waxyaabaha daruuriga u ah ciidamada qaar ka mid a haweenkii wax wareejinaya ayaa ka warbixiyey sayada ay bixiyeen waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oo nugu tala galnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inti ka dhex leh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan dersin oo fanaan oo ah fanaanado cimaamado oo ah toban dersin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban dersin saliidda qoryaha oo ah lix dersin sakiin oo ah shan dersin xarkihii cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga baktigeeda la ysaga duugi lahay iyo agab dheeraad ah oo intaas ka weyn oonugu tala galnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud intaas ayaa anugu talagalnay iyo inta ka badan ayaa maad naftooda iyo dhiigooda u bixiyey ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo safuuftooda ilaahay ha mideeyo muxuahaaytooda quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaana watacaala cadowga kusoo duulana ilaahay ha jabiyo nagu soo duula ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala cadowga inuu naga qabto nuqbada gobolka galguduud oo wakiilka ah ciidamada jabhadaha ee furmaha ku sugan ayaa goobtaasi kula wareegay waxayna mahadcelin u jeediyeen haweenka muslimaadka dadaalka ay ku garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta qalabkaanoo dhowr iyo toban nooc iskugu jira waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasaakum allahu khayr waxaan la wareegnay agab loogu talagalay mujaahidiinta ku jirta furmaha ragga mujaahidiintana waa ugu tahniideynaynaa ilaahay subxaana watacaala xoogooda iyo camalkooda iyo shaqadii hayn ha barakeeyo isugu yimiday magaalada ceelbuur aad i aad baan ugu ducaynaynaa aad i aad baan ugu tahniidaynaynaa maalka ay bixinayaan ku bixinayaan walaalahooda ku bixinayaan wiilashooda annagoo odayaashii nuqubada gobolka galgaduud ah waa ugu ducaynaynaa khayr allaha siiyo meeshay ka soo qaadeen bedel khayr allaha u dhigo waxaanu joognaa degmada ceelbuur waxaan u fadhinnaa deeq gabdhaha muslimaadka ay keeneen oon kala wareegayno aad u fara badan degmada ceelbuur deeqdaas oo ka kooban noocyaal aad iyo aad u fara badan aad iyo aaday u fara badan yihiin gabdhihii keena waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay hinka amaal mariyo camalkan waxa arrinta aad u haydaan oo wanaagga badan ilaahay hinka amaal mariyo intaas idinka badan waan inka rijeeyaynaa haweenka muslimaadka iyo guud ahaan dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga galguduud ayaa ku caana waxbixinta marka la joogo jihaadka iyo sidoo kale in ay nafta u horaan la dirirka cadowga allah ugu dambayntiina munaasabad lagu daahfurayay macad cusub ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda hiiraan waxaa kasoo qaybgalay culimo udiin mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan iyadoona lagu daahfurayay macadka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee al itqaan sheekh axmed dheere oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga iyo naqiib yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey furitaanka macadka alitqaan ee deegaanka show ilaaha horta awalan iyo aakhiran fadli iska leh nagu soo subay xilli jihaaduu jiro oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala la baranayo ku yar iyo ku weyn labadaba weliba khaasatan caruurta iyo haweenka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala si gaara ugu sii hanuuniyey waxaa ka mid a fadliga ilaahay subxaana wa tacaala oo barashadiisa diinta ah in maanta laga furay magaaladii show in laga furay macahad oo ah tasxiix alqur'aan wa taxfiidi oo alitqaan la yidhaaho waagii hore waxaa la isugu iman jiray uun markii oo wax la xusayo oo qabri iyo shirki la gelayo ama muxuu ahaa aroos uu jiro hadda haddii xaflad kitaabkii qur-aanka loo sameeyey waa la weyneeyey wax bidcana ma aha waa wax sugan oo ka sugan salafkii raximahumullahu tacaala wa radia allaahu canhu waxaan leenahay dugsiga allah noo barakeeyo marka koowaad caruurtana ilaahi subxaana wa tacaala iyo macalinkaba caruurtana ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka allah u sakhiro ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhigo kuwii la sheego oo la yidhaaho macadka oo meesha laga furay waana kii labaad ka hore waxaa laga furay buqda waa kii labaad gobolkan isaga hiiraan kii labaad weeyaane awalan waxaa mahad iskale alla subxaanahu wa tacaala bacda xamdulaahi waxaa mahad labaad iskale wilaayada islaamiga qismiga maktabudacwa iyo waalidiinta oo iskaashanaya maanta diyaariyey xaflad lagu furayo machad al-idqaan farciisii labaad farcii koowaad wuxuu ka furan yahay buq farcii labaadna wuxuu ka furan yahay muxaafadada degmada jalalaqsi khaasatan deegaanka shawcaana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala mahadi ha ka gaarsiiyo macadkaasi ta'siiskiisa muddo ayuu soo socday sida akhyaartii horeba ay sheegeen macadka baahi badan ayaa loo qabay sida ku xusan macadka magaciisa al-idqaan culimmadii horena ay sheegeen qur-aanka waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala waa kalaamkiisii wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin waxa la baranaya waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaha koonka abuuray hadalkiisii waaye waa wax dunida ugu qiimaha badan wax la barto ilaahay agtiisana qiimo ayuu ku leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa farciisi koowaad ee macadka aletqaan horey oga furay degmada booqaqable kaasoo iminka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ay ku bartaan arday fara badan mahadsanid casaam warkii duhurnimo waa naga intaas inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak